wakhtigii ku-meel gaarka ahaa ee hay-adaha dawliga ayaa ku eg maanta wasiirka dastuurka iyo dib u heshiisiinta soomaaliya cabdiraxmaan xoos jibriil ayaa ku dhawaaqay in xilligii ku-meel gaarka ahaa uu dhammaaday waxaana uu difaacay waxaana uu idaacadda v o e da u sheegay in hoggaanka dowladda ee hadda jiraahi ay sii haynayaan talada ilaa iyo laga dhammaystiraya nidaamka dawliga ah ee dastuuriga waxa uu sheegay in dhaarinta baarlamaanka inta badan lasoo xulay ay maanta bilaabanayso iyadoo lixii labaatanka iyo toddobiyo labaatanka bishana la dooran doono afhayeenka iyo ku-xigeenada baarlamaanka wasiirka hadaladiisii waxaa ka mid ahaa maanta waan ku dhawaaqaynaa inuu xilligii ku-meel gaarka dhamaaday in la taagay xubintii ugu muhiimsaneyd dawlad dastuuri ah kaas oo ah gorihi sharcisdejinta transitionkan wixii bedeli lahaa keeni lahaa
wasiirka dastuurka ee dowladda ku-meel gaarka cabdiraxmaan xoosh ayuu kaasi ahaa sidaasi aad maqlaysaanba dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inuu dhammaaday xilligii ku-meel gaarka maantana la dhaarinayo hay-adaha ugu muhiimsan nidaamka dowladeed ee dastuuriga ah wasiirka dastuurka iyo dib u heshiisiinta cabdiraxmaan xoos jibriil ayaa sheegay in la hayo magacyada ilaa laba boqol iyo konton xildhibaan iyadoo laba boqol iyo shan iyo labaatan ka midana maanta la diiwaan gelinayo wariyaheenna haaruun macruuf ayaa kula xiriiray khadka taleefonka ee muqdisho wuxuuna ugu horreyn weydiiyey inuu dhammaaday xilliga ku-meel gaarka ee soomaaliya
maanta waxaa socda waxa waaye registrationkii diiwaangelintii xildhibaanada waxaa lala diiwaan gelinayaa maanta ilaa laba boqol iyo shan iyo labaatan waa la diiwaan gelinaya markii la diiwaan geliyana waa waa la dhaarinaya waa gartay marka waxaa la sheegay inay iska dhex dooran doonaan guddoon cusub oo kumeel gaara maxaa kaloo hawlo u yaala sideyba u dooranayaan guddoonka cusub waxay u dooranayaan waxa waaye sida caadada ahayd qofka ugu da-weyn ayay golaha iska soo saarayaan qofkaasaana wuxuu noqonayaa speaker ma aha laakiin wuxuu noqonayaa asaga daadihinaya ama chair ayuu ka ahaanayaa fadhiyada baarlamaanka ilaa laga soo doorto guddoomiyaha baarlamaanka hadda qoladii guddiga xulista ama technical selection committee waxay waxay ay soo tilmaameen in uu generaal muuse xasan uu yahay ninka ugu da-weyn labaatan iyo labo marka waxay ay u badan tahay inuu asaga kalfadhiga ugu horeeyo inuu asaga uu hogaamin doono markaa kabacdina dhaarti baa la gelaya goormaa la filayaa inay doortaan afhayeenkii rasmiga ee baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa maanta markii la fadhiisto la dhaarto waa waa waa lasoo gabagabeynayaa kalfadhigan fadhiga baarlamaanka kabacdina waxaa la ballamayaa lix iyo labaatanka bisha maanta waxaa kaloo lix iyo labaatanka lix iyo labaatanka iyo toddoba iyo labaatan kale doorashooyinkii oo guddoomiyaha baarlamaanka ku-xigeenadiisa iyo khudbooyinkoodii labadaas beri bay ahaanaya doorashooyinka khudbooyinka maanta waxaa kaloo la qaybinayaa foomamkii isdiiwaangelinta musharaxiinta baarlamaanka iyo guddoomiya ku-xigeenada baarlamaanka foomamkii ay soo buuxin lahaayeen ay usoo celin lahaayeen guddiga diiwaangelinta baarlamaanka xafiiska baarlamaanka ay usoo gudbin lahaayeen maanta la qaybinaya warqadahaasuna dadku oo musharaxiinta waxay haystaan ilaa shan iyo labaatanka bisha inay soo gudbiyaan lix iyo labaatankana iyo todoba iyo labaatankana waxaa waaye khudbooyinkii wala dhegeysta baarlamaanka dhegeysta iyo doorashooyinka waa garta marka doorashadu ma lix iyo labaatanka ay dhacaysaa mise toddoba iyo labaatanka waxay ku xiran tahay inta number isharaxayso haddii nambarada isharaxaya yihiin khudbooyinku waa yaraanayaan lix iyo labaatanka waxaa dhici karta in khudbooyina la galo doorashadii guddoomiyaha toddoba iyo labaatankana ku-xigeenadiisa marka waxay ku xiran tahay taas waktiga doorashadii kale ee madaxweynahana doorashadii kale madaxweynaha ilaa hadda macda waxaa laisku hayaa soddonka waa laga dhigaa bisha sebtembar saddexdeeda maa laga dhigaa weli laskuma raacin laakiin waan ogaaneynaa kolleyba afarlaatanka saac soo socda madaxda sare wadanka iyaga qalalka soo gaari doonaa waqtigaas waa gartay see u arkaan madaxda dowladda iyo hoggaanka hay-adaha dawliga golihii wasiiradooda adiga ka mid tahay in muddadii kumeel gaarka ahayd madaxda iyo hay-adaha dowladda kumeel gaarka ay maanta uga eg tahay sideed u aragtaan waxaan u aragnaa wax fiican waayo runtii in mataqaanaa si nabad ku jirto dimuqraadiya ku jirto in transitionkii loo dhameeyo iyo waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay in baarlamaanka maanta aan taagi doono inuu yahay mid ku salaysan dastuur ku salaysan maxaa yeele afar afartan iyo saddex sano waxaan lahayn maamullo aan dastuur ku salaysanayn marka taasna waa wax taariikhi ah waay waxaan rajeynaynaana inaan noqonaa dawlad iyo gole baarlamaan oo dastuurkaas wax ku kala qaybsada inaan noqono waa gartay markan hoggaankan dowladda ayaa si ku meel gaar ah u sii joogaya ilaa lasoo dhiso madaxda cusub lasoo doorto ha hogaanka fulinta iyo waa sii joogayaan madaxweynaha madaxweyne sii ahaanaya ilaa madaxweyne maka doonta prime ministerka iyo golaha wasiirada way sii jirayaan ilaa wasiiro cusub prime ministerka la keeni doono uu soo magacaabo markaas xilkay ku wareejin doonaan laakiin hadda inta kasii horeyso waxay noqonayaan dawlad caretaker ah ama sii gaarsiinaysa maxaa yeele waxaa la diidan yaha waa inuu inuu dhacaa khalkhal dastuuri ah inuu dhaco oo laakiin inuu meesha sii jiraa la rabaa maamul in sii jiro oo doobaarkii sidaas ku dhicin waa garta marka maanta waad ku dhawaaqaysaan xilligii kumeel gaarka ah inuu dhammaaday ha maanta maanta waan ku dhawaaqaynaa inuu xilligii kumeel gaarka dhammaaday iyo in in mida mida ugu mutusan aan maanta dhahayna waxaa waaye in la taagay xubintii ugu muhiimsaneyd dawlad dastuuri ah kaas oo ah gorihii sharcidejinta transitionkan wixii bedeli lahaa keeni lahaa
cabdiraxmaan xoos jibriil wasiirka dastuurka iyo dib u heshiisiinta ee soomaaliya oo u warramayay waryaheenna haaruun macruuf markana magaalada muqdisho waxaa goobta la filaya inay maanta ka dhacda dhaarinta xubnaha ugu horeeya ee baarlamanka cusub oo ah garoonka diyaaradaha ee muqdisho ku sugan waryaheena zaynab abuukar oo haatan qadka telefoonka ee muqdisho si toosa ugu jirta zaynab goorma ayay dhaartu bilaabanaysaa
sida ay sheegeen guddiga farsamada soo xulista baarlamaanka kumeel gaarka waxa uu qorshuhu yahay in saacadaha soo socda ay bilaabato munaasabad ballaaran oo lagu dhaarinayo xubnaha cusub ee baarlamaanka federaalka soomaaliya kuwaasoo guddiga uu sheegay in iminka ay ka badan yihiin tirada ay hayaan laba boqol shan iyo labaatan mudane kuwaas oo loo sameeyay aqoonsigii kaararka islamar ahaantana badankood ay diyaar yihiin qabaqaabo xoogan ayaa iminka ka soconaysa garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho halkaas oo la filaayo inay doorashada ka dhac in halkaas oo la filaayo in munaasabada dhaarintu ay ka dhacdo badankood waxaa jooga xubnihii dhaarinta mari lahaa waxaana dadka qaatay kaararka aqoonsiga ee xildhibaanada cusub ku jira gudoomiyaha baarlamaanka shariif xasan sheekh qaadin ku-xigeenkiisa cabdiweli sheekh ibraahim muudey ra-iisul wasaare cabdiweli maxamed cali iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada aqoon-yahano siyaasiyiin dad qurba joog haween iyo xubno ka tirsanaa baarlamaankii hore ee soomaaliya
zaynab mala sheekaysato xubnaha cusub ee baarlamaanka ee diiwaangelintu ay u socoto waase sidee dareenkooda
badankood dadkii ay v o a goobta kula hadashay qaarkood waa ay soo dhaweeyeen oo waxa ay sheegeen in dareenkooda ay aada u faraxsan yihiin in markii ugu horreysay ay ka mid noqdaan baarlamaanka federaalka soomaaliya oo jiri doona afartan afartan sano ee soo socota doorasho kadib waxa ay sheegeen inay rajeynayaan in isbedel ay kusoo kordhiyaan dalka xubnihii hore ee baarlamaanka kumeel gaarka soomaaliya ka tirsanaa oo badankood ay dadka kaga barteen inay yihiin dad khilaaf iyo isqaqabsi hareeyey islamarkaana hagadgeliya howlihii dowladii kumeel gaarka jiritaankeeda iyaguna waxa ay sheegeen in isbedel taa ka duwan ay fili karaan maadaama baarlamaankan uu yahay mid ay soo galeen dad aqoon-yahano siyaasiyiin kuwii baarlamaankii hore kuwo cusub dad markaas laga filo karo isbedel soomaaliya inay kusoo kordhiyaan qabanqaabada inkastoo ay xoogan tahay marka hore qorshuhu waxa uu ahaa falastiin in munaasabadu ay ka dhacdo ee dugsiga tobabarka booliska ee ischool buluusiya hase ahaatee ilaa iyo iminka ma cadda sababta dhabta ee halkaasi looga soo wareejiyey oo munaasabada iminka loogu qabanqaabinayo garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho ammaanka si weyn ayaa loo xoojiyey waxaana guud ahaan dadka xildhibaanada cusub iyo kuwa gelaya gudaha baarlamaanka oo saxaafada qayb ay ka tahayna ay marayaan baaritaan adag oo kuwaasoo si weyn ay u baarayaan ciidamada amisom ciidamo ka tirsan dawladda oo goobta ku sugan waxaa ammaanka qayb ka ah ciidamo boolis oo dhowaan amisom kusoo biiray oo gudaha muqdisho soo gaaray zaynab waxaa jira in xubno kale oo liiskooda ama magacyadooda dib loogu celiyay odayaasha beelaha in ay jiraan oo maanta iyagoo aan ka mid ahayn xildhibaanadaasi kulamo arrintaasi looga hadlayana waa ay ka socdeen eeraboorka marka maxaa ka soo baxay oo aad ka maqlaysa arrimahaasi
kulamada ugu waaweyn oo maanta magaalada muqdisho ka socday oo ay lahaayeen odayaasha boqol soddon iyo shan xubnood waxaa sidoo kale jiray kulan gaar ah oo ay lahaayeen madaxweynaha dowladda ku-meel gaarka shariif sheekh axmed iyo ambasador agostina mahiga ergey gaarka qaramada midoobey ee arrimaha soomaaliya waxa ugu waaweyn oo looga hadlaya kulamada sida ay xaqiijiyaan xubno ku dhowdhowna waxay ahayd arrinta ishaysadka baarlamaanka xubno ka tirsan oo iminka baarlamaanka ku jira oo liisaskooda la gudbiyo oo ka tirsan mudanayaasha cusub oo beelaha qaarkood ay cabanayaan inaysan ahayn dadkii sida rasmiga ay ugu talagaleen in baarlamaanka ay ka mid noqdaan waxaa sidoo kale jira liisas run ahaantii kontameeyo ku dhow kuwaasoo ay dib u celiyeen guddiga farsamada baarlamaanka qaarkood waxa ay ku eedeeyeen inay yihiin dad aan soo bixin sharuudihii baarlamaanka qaarna waxaay ku eedeeyeen inay yihiin kuwa dalka dambiye dagaala ka galay waxa ugu waaweyn oo ilaa xalay shalay maanta iyo saacado dhowba ay ka hadlayeen madaxda dowladda ugu horeeya madaxweynaha iyo ambasador mahiga arrintaas ayay ahayd laakiin ma cadda suurtagalnimada arrintan sida ay ku dambeyn doonto kulankana ma jirin wax waraa u kasoo baxay oo ambasador mahiga iyo madaxweyne shariif ku wajahan inkastoo kulanka uu xasaasi ahaa oo muddo saacadaha socday naf ahaantiisana saameyn ku yeeshay dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka ee la filayay goor hore oo maanta inay dhacdo waxaa sidoo kale xusid mudan in odayaasha dhaqanka beelaha ilaahay hadda ay leeyihiin kulamo aan loo kala kicin oo arrintan ku wajahan qaarkood oo v o a lasoo xiriira amaba la hadlayna waxa ay sheegeen in si weyn ay u dhaliilsan yihiin in la hareer mare awoodoodii ahayd soo xulista baarlamaanka kumeel gaarka qaarkoodna waxa ay v o a u sheegeen in ay dib u celin doonaan liisaska markii hore dib loogu soo celiyey islamarkaana ay yihiin liisaska saxda ah oo beelahooda ay kasoo xuleen hase ahaatee ayan aqbali doonin dadka dib loogu soo celiyo xitaa ay ku jiraan dadka lagu tilmaamay dambiyo dagaal dalka inay ka galeen waa mahadsan tahay taasi waxay ahayd waryaheena zaynab abuukar maxamed oo ku sugan eraboorka magaalada muqdisho oo qadka telefoonka si toosa iigu waramaysay